Star FM News.
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah xulka wajeer oo ku guuleystay tartamada japa dhimba ee waqooyi bari xildhibaanka gaarisa township oo ku baaqay in la wanaajiyo tayada garoomada gaarisa iyo shirka wadatashiga wasaaradda u qaftay arrimaha diinta soomaaliya oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey duur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo axada shan iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo labaatan iyo afar kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan waxaa ciyaarta kama dambaysta ahayd ee tartamada kubadda cagta ah ee ay maalgelisay shirkadda isgaarsiinta safaricom ee japa dhimba oo loo qabtay ismaamulada gobolka waqooyi bari ku guuleystay xulka wajeer ee olstars oo matalayay dowla deegaanka wajee waxaa tartankan kaga adkaadeen naadiga magaalada gaarisa ee lion afar waa afar eber f c amaba zero four f c oo matalayay ismaamulka gaarisa cayaarta oo lagu qabanayay garoonka jaamacadda gaarisa ayaa waxay kusoo idlaatay labo iyo eber barasaabka ismaamulka gaarisa nadiif jaamacadan oo kadib markii ay ciyaarta soo dhammaatay warbaahinta la hadlay ayaa u hambaliyeeyey wajee waa wajea olstars waxaana sidoo kale uu sheegay inay wuxuu ugu hambaliyeeyey guusha maantay dhinacooda raacday sidoo kale waxa uu u hambaliyeeyey kooxaha cayaartooyda ee ismaamulada gobolka waqooyi bari isagoo sheegay in waa in iskama amaba ka ismaamul ahaan ay door ka qaateen arrimaha ciyaaraha taasina ay sii wadi doonaan maanta waa farxad weyn in ciyaartooyinkan safaricom lagu qabanayo garisa north eastern province marka haddii wajiir ay qaadatay iyo haddii garisa ay qaadatay ama mandera ay reeyaan waa isla meeshi weeyaan annaga reer north eastern province waxba ma kala yihiin waa farxad weyn in maanta walaalaheen wajeer tiimka loo aqaano wajiir allstars ee ayagada maanta meeshan ku reeyeen taas ayada waa ku faraxsannahay waxaana leenahay hambalyoan leenahay maxaa yeelay garisa waxaan ogsoonahay labada jeer oo horeysayba ciyaartan la geliyey ama la ciyaaray garisa county ayaa labada jeerba ku raysay kaabka haysateen hadday ahayd twenty seventeen iyo twenty nineteen goorta ugu dambaysa twenty nineteen bay ahayd oo annaga mana kursiga haysan garisa hadda waxay ahaydba the defending champions marka ayarta ayada waa arrin farxad weyn la dhallinyaradeenna si fiican bay u ciyaareen welibana waxaan ogsoonahay oo meeshan laga shaaciyey the best player ama inankii ugu ciyaar fiicnaa regionka wuxuu ka soo baxay garisa tiimkaas loo aqaano leon zero four yarka loo aqaano yuusuf xuseen yuusuf waxaan leenahay mabruuk hambalyo si fiican baad u ciyaartay marka waa ku faraxsannahay ciyaartooyinkan oo safaricom ay qabanayso marka regionkan macnaha in aad loo tixgeliyey ayay cadaynaysaa oo ciyaartooyinkaas aan qayb fiican ka qaadanay marka hambalyo wajeer hambalyo garisa hambalyo mandera dhammaan waxaan leenahay ha la wado hawshan maarata ciyaartooyinkan waa ku faraxsannahay dhallinyarada ha wadaan ciyaarada ha wadaan annagana run ahaantii sportska oo hoos imaanaysa wasiiradda xaawo qayb weyn baan ka ciyaarnaa traininka ama ciyaartooyinka sideedaba dhallinyarada aad iyo aad baan u taxigelinaa oo aan u kaalmaynaa oo support aan u siinaa mar waana sii wadaynaa juhudda ayada waad mahadsantiin thank you very much shukran dhanka kale tababaraha xulka oje olstars ee tartanka kama dambaysta ah ku guuleystay axmed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu isna dareenkiisa la wadaagay warbaahinta star waxaana u waramay maxamed cali madoobe wallaahi dareenkeyga aada u koreey ama u sareeya uuna fiican yahay because waxaan imaanay this is the fourth time aan imaanayno chapadimba regionals gares the first waxay ahayd 2017 team oo laisku keeno oo selection of players from garissa ayaa joogeen waxayna noqdeen kuwii guuleysto ama kaalinta koobaad soo galo waxayna aadeen national nairobi twenty nineteen team alansaar lahaa ayaa imaadeen kuwiina marka wamakuwarana sab number one waxaa qaatay garis edition three waxaa joogtay the same team alansaar asaa soo laabatay again kuwii unba wamakuwarana sab the fourth now is this one aan imaanay oo hadda lagu qabtay garis anakan asan team ee wajaa county all stars ayaa guushana raacday fourth time hadda marka n horaan shalay n waxaad la ciyaarteen mandheera sidoo kalena heerka n ismaamulka idinkaa ka soo baxay ciyaartiinu siday ahayd ma rajaynayseen guushan aha waan rajaynayna because n markaan la ciyaarnaynay horta eh, mandera mandera waxaan ku dhihi karaa waxaan la ciyaarnay saddex jeer saddexda baan ka guuleysanay hal jeer unbay drona gelin kiisa games oo la yirahdo lugu qabsara kaniifi shalay markaan ciyaarnay labadan tiim haddaan isbarbar dhigo kan mandera ka xoog badan gares eh, advantagekii home ground unbay haysteen maogii iyo fansiga unbay haysteen maogii garoonka sanka waan ku ficneen eh, guushana waan rajaynayna because saddex jeer bay ay na bixiyeen warana sabaan aan ku noqonay so taamkan waxaan dhahnay laazima to change vitu na waxiina waan bedelnay hadda saas baan ku guuleysanaa ka waran kooxda guulaysatay waa kuwa ee abaalmarinada kala duwan la siiyey Eh, chapadimba abaalimar badan ayaa jirto kuwan kaalinta koowaad soo galeen waxaa la siiyaa 250000 eh, kenyan shillings kuwan ranasab waxaa la siiyaa 150000 waxaana sii jira kategori fara badanaa jirta Eh, best goalkeeper ayaa jiro Eh, at the moment best goalkeeper wuxuu ka imaadaa wajeer eh, wiil la yirahdo faisal maxmed nuur oo hadda ku guuleystay 30000 shilling iyo golden gloves also waxaa jira eh, mvp eh, the best player oo hadda ka imaaday gares asana soddon kun aa la siiyey laakiin from waje also waxaan haysanaa mvp number two aa jira one two twogiina waxaa la siiyey ten thousand iyo scholarship eh, college aa la geeni tivet koosku rabo asugun baa akhrisani laakiin waa fully sponsored eh, walagdhibi markaan teedi kara eh, award kale waxaa waaye kaabkii oo nala siiyey iyo the medalskii iyo waxaa sii jira lacag eh, car eh, airtime wa- 2000 iyo telefooma oo neon eh, samsung nala siiyo smartphone waxaan dhan abaalmarin nala siiyo dhanka iyo marka haatan waxaad aadaysaan finalka n heer qaran ee national muxuu yahay dareenkiina iyo si guud bay shacabka wajeer gaar ahaana gobolka waqooyi bari oo haatan aad ku matali doontaan heer qaran sideed rajaynaysaan Een, waxaan rajaynaynaa horta guul Ee, maxaa yeelay markaad meel gelaysid eyda waad guulinaysa mise waa guuldara la kulmaysaa Ee, national haddaa mustaqil la aado waxaan tagnay aan xasuustaa kiisa games aan tagnay ee, school games waan tagnay most of the time ilmahan oo ka imaadan nosis ama waqooyi bariga national may guulaystaan horta because eh, dadkaas meesha joogaan waxa waye dad xoog leh Eh, laakiin maadaama anaka talents aan qabno oo ilmaha fiican nagu jiraan ee, sanadkan insha allah waxaan rajaynayna inaan guulaysan doono Ee, ilmo fiican aan ku laabano xaafadii ee, wajeer inaan ku laabano Ee, ilmo fiican inaan aan soo xusho aan aan keensano aan isku dayna ilmaha talent qabaan oo macna oo eh, age bracket because chapadimba waxa waaye waa 19 years waay Ee, maanta arkaysa ciyaarta ciyaarayna ilmaha qaar waxaa jirta oo weligoodba exposure aan helin garoon ma la gelin weligood for the first time kuwa qaar waa isku naxaan speakihii iyo fanska daarkan waa isku naxaan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa guul national for the first time in notisan wajeer ay eh, national eh, kaalin fiican ay kasoo geli doonto waay marka ka waran hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari gaar ahaana hogaamiyaasha ismaamulka wajeer sida guddoomiyaha wax fariina ma ka haysaan ma idinla soo hadleen waa sida iyaguna dareenkooda ma idin taageereen si fiican bay inoo taageereen haasa'aan gavan ah wajeer axmed cabdulaahi jiir eh, saakii markay ciyaarta second half maraysan gobol u horreynay waa inoo soo waceen asagana firkiisa noo soo wacay anuu ila hadlay Een, wuxuuna dhahay niyow ciyaarta si fiican u wada goola soo galbada anigana markaad guulaystaan abaalmarin baa niisii diyaarini soo dhoweyn fiican baa niisiin doonaa Eh, markan waxaan dhihi karaa een, gudoomiyaha ama dhinaca county government xiriir fiican aan leenahay sport fiican gacan ku hayaan Eh, markaan waa inaga warqabaan ayagana aad baad umahadsan tahay walaale waan kaaga magac celinaa waqtigaaga wararka waqooyi bari ku saabsan ayaa weli ku guda jirnaa xildhibaanka deegaanka gaarisa township ee ismaamulka gaarisa mayja deeqow maxamed barow ayaa waxaa walaac ka muujiyey tayada aan wanaagsanayn ee garoomada lagu cayaaro ee gaarisa waxa uu ku baaqay in ismaamulka gaarisa laga hirigeliyo fagaaro weyn oo lagu qaban karo tartamada kubadda cagta isagoo ka hadlayay muhiimada tartamada ciyaaraha ayaa wuxuu xusay in ujeedada laga leeyahay ay tahay in dhallinyarada looga mashquuliyo ku lug yeelanshada dhibaatooyinka mudanaha ayaa sidoo kale waxaa waalidiinta gaarisa ugu baaqay inay caruurtooda fursad u siiyaan ka qaybgalka cayaaraha si ay hibadooda usoo bandhigaan sidoo kale waxa uu xusay inaan marnaba amaba mar dambe aan la aqbali doonin in amni darro awgeed loo xiro jaamacadda gaarisa sidii dhacday sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii xilligaasi oo uu qarax saameeyey jaamacadda
waxaana waxaa loogu talagalay dhalinta inay fursad ka helaan sifa ay meeshan uga faa'iidaystaan eh, arrintanito footballka maadaama aad shaqalaan adduunka tahay waxaana iyada waa shaqa intay ilmaha ku dhaqaaqi lahaayeen waxyaalaha xun oo maarata qaadka iyo qamriga iyo drugska inay meeshan isku mashquuliyaan wiilashan aad baa nooga farxiyeen nin walba wuu joodaa maanta hadda nimankii safaricom waan kala hadlaynay markaan meeshan imaanay garoonka waa aad buu qaabdaran yahay oo sida garoonyaalka kale maarata wadanka jiraan ma aha insha allah waan dadaalaynaa fikrad baan isku darsanayna annaga iyo countiga governmentka eh, maadaama stadiumka inuu inaan national government u doono in stadium fiican loo dhiso gaar stadium oo football kuma taalo oo si kawas baa u fiiriso garoonyaal fara badan waa iska jiraan magaalada oo laga dhisi karo marka insha allah waan dadaalaynaa taas marka eh, xafiiskaada gaar ahaan deegaan baarlamaaneedka garissa township ma jiraan cayaaro horaan aa u qabatay oo aad u soo qaban qaabisay xafiiskaada of course of course way jiraan inta ka hore waan samaynay waxaana filaynaa wixii hadda ka dambana inaan weli u qaban doono infrastructurega laga rabo ma dhisi karno dhaqaalaha looma hayo as as as c d f waxyaad wax iska yareer oo loogu talagalay inay sportska iyo maarata kiitinka iyo xafladda ayada maalintaasayto oo lagu garab istaago dhalinta marka insha allah waan waan- we continues to support eh, dhalinta nato dhallinyaradan ka soo jeeda sidaa sheegtay waxyaabaha ay ku mashquuli lahaayeen ee dhib u keenaya ayay kaga badbaadayaan marka eh, dhanka markaad eegto waalidiinta ilmaha marka qaar ma rabaan in kubadda cagti waxan ay galaan marka fariin noocee ayaad u sheegaysaa adigoo xildhibaanka Maya, runtii gaaris eh, ma dhihi kari waalidiinta ma ogolo inay ilmaha kubadda ciyaaraan aad bay u ciyaaraan ilmihii reer gaaris meel walba galabta casarka eega tagto eh, garoon walba oo meeshan gaaris wa nafaas iyo aad ku aragto dhallinan baad ku ciyaaraysaa Waa tahay.
oo birta ku ciyaaraysaa marka uma malaynayay inay jirto arrintaasayto waalidka way u ogolaadeen waana ku baraarujinaynaa inay u ogolaadaan dhalintooda sida hadda u garab taagan yihiin inay u ogolaadaan inaan birta iyo banooniga ay ciyaaraan kubadda ay si fiican u ciyaaraan waxaana filaynaa inay maaragtay arrin fiican ay tahay waata mudane waad mahadsan tahay een, xi- xisbiga u d a ka tirsan tahay oo oo xildhibaana ka tahay oo xisbiga xisbulxaakimka marka wasiirka dhanka cayaaraha adiga iyo wasiirka eh, difaaca oo asna isla deegaankan ka soo jeedo ma jiraa qorshe oo ku saabsan inaad ka dhaadhicisaan in garoon iyo sidoo kale dhanka cayaaraha la taageero sax sax way noogu jirtaa programka sayto wasiirka waan isla hadalnay inta ka hore ee wasiirka maxaa leekii ciyaaraha ku saabsan wuuna naga ballan qaaday inay gaarisa county shantan sano dhexdeeda inay wax laga dhisi doono insha allah Eh, sidaa aad ogtihiina waxaan maqlay countigan ayadana wax bay dhisi rabtaa waa tahay marka mudane ee dhanka markaad eegto kubadda cagta dhallinyarada marka qaar waa isjijiitaan oo lisxagxagtaa oo dhibaatooyin lisgaarsiiyey dhaawacyo dhanka kubadda cagta iyagoo ciyaaraya marka fariintaada maxay tahay dhallinyaradan iyadoo loo geeya kubadda in dadka ay isku waxaan keenayso waa tartan tartanna maxaa waayey inay ogaadaan dhalinteenna nin qofna wuu rayni qofna wuu ma raynaayo Si fiican.
horta middaas waa inay tartanka ay ogaadaan dagaal meeshan ma jiro cawlna ma jirto nin walba da- muxuu keenayaa eh, talentkiisu tusaaya dadka kale inuu ninka kale uu kaga awood kaga talent fiican yahay.
Si fiican.
marka waxaan ku baraarujinaya dagaal iyo isxagasho yaysa jirin inay dadaalaan dadaalkooda ay wax ku helaan insha allah Eh, midda kale gaarisa university waa ogtiin wixii ka dhacay Eh, sanadayaal aan soo dhaafnay eh, sideed sano soo dhaafnay wixii ka dhacay 2015kii Eh, arday meeshan ka akhrisanayeen mankii maarata nabaddiidka iyo intay soo galeen jaamacadda ilmihii ay maarata ummad masaakiin ay dulmeen haddana waxaad tusaysaa eh, way soo noqdeen annagana waxaan garab taaganay jaamacadda nato inay maarata jaamacad wadanka gobolkeena oo dan ugu jirto inay ku jirto marka ma ogolin jaamacaddan inay loo xiro sabab caankaasaydu nabadgelyo xume intaasi haddaan kaga gudubno ee dhinaca wararka kale ee dalka ayaan u gudbaynaa barasahabkii hore ee kakameega ayaa waxaa wajahaya dacwad musuq maasuq la xiriirta maxamed khaliif ayaa dhammaystiraya qodobkan gudoomiyihii hore ee ismaamulka kakamega wiklif oparanya ayaa loo haystaa fadeexad musuq maasuq oo lagu lunsaday konton iyo lix milyan oo shilin arrinkan ayaa shaaca looga qaaday warbixin uu jimcihii soo saaray guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c wiklif oparanya ayaa ku eedeysan inuu si sharci darraha lacaga uga qaatay ilaa lix shirkadood oo la siiyey qandaraasyo gaaraya lixdan qiimaha lacageed ee qandaraasyadan ayaa ah laba dhibic laba bilyan oo shilin shirkadahan waxaa ka mid ah midda dhismaha ee a f b a construction company limited western cross express limited sabema international limited iyo sasela resource limited warbixinta guddiga e a c c waxaa sidoo kale ku cad in baranya dhul uu lahaa uu ka kireeyey dowladda hoose ee ismaamulka kakamega ee uu hogaaminayey taas oo lagu siiyey lacag dhan in ka badan konton iyo lix dhibic toddoba milyan oo shilin e a c c ayaa tallaabadan ku tilmaantay mid qalad ah oo uu siyaasigan si shakhsi ah uga faa'iiday labiiyi tobankii bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii xafiiska waaxda dacwadoogidda waddanka ee o d p p uu guddiga e a c c ku taliyey aanirahdii kula taliyey inuu dacwad ku soo ogo baranya xaaskiisa saraakiil ka tirsanaa dowlad deegaanka hoose ee ismaamulka kakamega iyo agaasimayaasha qaar ka mid ah shirkadaha qandaraasyada la siiyey ciidamada shakhsiyaadkan wajahayaan waxaa ka mid ah inay iska kaashadeen fal musuq maasuqa khiyaano maaliyadeed iyo ku tagrifal awoodeed sideed iyo tobankii bishii disembar ee sanadka hore ayay ahayd markii waaxda dacwadoogidda ay ku qaanacday talooyin uga yimid e a c c oo baaritaano ay samaysay kadib go-aansatay in eedeysanayaasha maxkamad lasoo taago hase haatee wararka ayaa intaasi ku daraya in guddoomiyihii hore ee ismaamulka kakamega wiklifo baranya uu helay amar looga hor istaagayay in xabsiga loo taxaabay ilaa inta ay maxkamadda go-aan ka soo saaraysa codsi uu u gudbiyey dhanka kale xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka waqooyiga embakasi ee ismaamulka nairobi james mwangi gakuya ayaa islamarkaana loo yaqaano babwa wino ayaa isagana loo haystaa raalli noqda waa xildhibaanka deegaanka waqooyiga embakasi james mwangi wuxuuna isagana loo haystaa inuu qandaraasyo siiyey caruurtiisa iyo saaxiibadiis si ay fasallo u dhisaan mashaariic dhanka wadooyinka iyo xaflado la qabtay waxaa qandaraasyadan ku baxay kontan iyo kow dhibic saddex milyan oo shilin sida laga soo xigtay guddiga anshax ee la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c baaritaanada waxaa ku cad in gakuya uu si sharci darro ah ku helay ugu yaraan toban dhibic afar milyan oo shilin e a c c ayaa doonaysa in la maxkamadeeyo inuu si shaqsi ah uga faa'iiday bixinta qandaraasyada iyo ku-tagrifal awoodeed dhanka kale ismaamulka taita tabeta ee gobolka xeebta ee dalka e a c c waxay warbixinteedu ku sheegtay in guddoomiyaha golaha hoose ee dowlad deegaankaasi kow iyo labaatan wakiila iyo afar sarkaal oo kale ee bishii kow iyo tobnaad ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii safar ku tageen zanzibar ayagoo maqaaxidda merijan hotel ee halkaasi ku taalla uga baxday ama u adeegsaday todoba milyan oo shilin waxaa la doonayaa in lagula xisaabtamo inay sidaan aan idhaahday inay sidatan sameeyeen ayagoo aan adeegsan habraaca u degsan maareynta lacagaha dadweynaha maxamed uu mahadsan yahay wasiirada wasaaradda hidaha jinsiyadaha arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee ismaamulka gaarisa xaawo cabdi sahal oo u warantay warbaahinta ista ayaa faahfaahin waxay ka bixisay qorshaha dowla deegaanka si looga hirgelinayo fagaaro weyn oo lagu talagalay noocyada kala duwan ee ciyaaraha sidoo kale waxa ay ka jawaabtay sababta keentay in gaarisa aynan lahayn koox ciyaartooy oo gabdha ah wasiiradda ayaa dhanka kalena sharaxday barnaamijyada haweenka iyadoo soo hadal qaaday aroos wadareedkii dhowaan ka dhacay gaarisa maadaama spotirka ay ku jirtay manifestogii his excellency governor nadiif jaamac waxaan rabaa inaan bulshada gaaris u sheego waynoo suurta gashay inaan stadium caalami ka dhisno gaariso budgetkana waynoogu jirtaa waa lasoo advertise gareeye gaazeedka mardhow ayay ku qorneed waxaan rabaa reer gaaris midda kale inaan u sheego stadiumkaasna uu noqonayo gaarisa primary maadaama gaarisa primary ay to historical area waa nin walba oo gaaris jooga uu ka soo akhristay so stadiumkaas wuu soo socdaa insha allah wuxuuna ahaani doonaa stadium oo arrimaha dhallinyarada dhan ka kooban hadday tahay kubada lugta cagta hadday tahay tan gacan tahay hadday tahay wax walba oo ku saabsan sbotirka arrimaha sbotirka anaka saaidan u jecelnahay haddaan ahno countiga gaarisa wakhti walbana waxaan rabaa inaan ii sheego sbotirka inuu naga dansanayn maadaama weekend walbaba anigoo wasiiradda eh igama waynaysid xalfadda sbotirka eh so waxay ku tusinaysaa inay meel fiican naga joogto arrimaha sbotirkana aan xooggelinayno ilaahi wuxuu noo suurtageliyey saddex wiil inay nationals laga arko yacni talentskooda bannaanka ay keeneen midda inta badan mararka qaar la isweydiinaya waxay tahay gobolka wayberi cayaarahan hadda jabadhimba dumar kuma jiraan marka macquul ma tahay iyadoo diin ay jirto dhaqan huu jiro in koox gabdho la arko oo kubadda cagta cayaarayaan diinteenna kuma salaysano maadaama wixii oo bannaanka lasoo dhigaayo gabadhana ay ku qasbayso inay ragga hor orodo waan jeclaani lahaa inaan gurub gabdho oo spotirka inaan hagaajiyo last time markan talanta hela regionals samaynayna waxaan ku samayna wajeer ani waxaan raadiye gabdha gaaris represent garayaan laakiin ahayn soomaali magaca gaariso wataan laakiin way ii suurtageli wayse maadaama diiniyan markaa dhahdo magaci gaariso dadka waxa kusoo dhacayaan waa magaalo muslimeed so waxay ila noqota foolxumo sidaasaan oga tagay laakiin arinta dafirs waa arin fiican because sport waa livelihood waxaa arkaysaa qof sporter millions ka samaynayo laakiin saas ay tahay diinteena inaan gacanta midig ku qabsano oo waxay noo ogoshana aan samayno haddii lacala sporterka la dhahayo gabdhaha markay ciyaarayaan gabdho lay fiirsanayaan waa diyaar laakiin tii lama wada helayo so which means is diinteena inaan horumarino ayaa meesha ku jirta markaan eegno dhanka gabdhaha dumarka haddii aan si kaloo dhiga ismaamulka gaarisa maxay tahay barnaamijyada xafiisyadooda ay u hayaan programs badana departmentka ka jira one year hadda intaa xafiiska ku jirno ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan gabdhaha saluunleyda aan caawino aan ku caawino qalabka saluunka oo fuul ah waxaa kaloo ilaahay uu noo suurtageliyey in maamooyin qaar aan sina carwash eh, groups oo maamooyin ah ay isku kaashanayaan tiina oo maamooyin bes ay ka koobneen programka la dhaho youth and women empowerment aa laisku dhahaa waa kaalin oo departmentka sanad walba ka taagan oo lagu caawiyo hadda sida neyto waxaan sameynay program oo mass wedding dhalinyaro laisku guurinaayo oo afartan iyo saddex ah axaddii hore aan sameynay afartan iyo saddexgaas wiilasha eh, gabdhaha guursanayeen waxaa loo sameynayaa kinyuzi meesha timajaraha fuul baa la siinayaa gabdhahana waxaa la siinayaa shaqo ugatuzi midan oo madeengeyga ah oo joogto ah guriga alaabtiisa waa lagu caawiye lacag ay lix bilood kiro iskaga bixiyaan oo lixdan kun waa la siiyey waxaa kaloo la siiyey raashiin ilaa laba bilood ay karsani karaan so waxay ku tusinaysaa arrimaha bulshada gobanarka iyo dowladda gaarisa county inay meel dheer ka taagan tahay waana program ka cusuban gaarisa weli ka dhicin oona judda aan gelin doono hadda ka dambe Pre- next program aan rabno insha allah in ilaa boqol dhalinyaro aan guurka u sameyno insha allah
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
waxa uu murtiyada laga soo saaray shirka wadatashiga wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta heer federaal iyo heer maalmo goboleed ee soomaaliya oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka tirsan kuwaasi oo kala matelayay wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda dhexe iyo ismaamulada xildhibaan buraale oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga awqaafta iyo arrimaha diinta ee golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay inay eh, dadka soomaaliyeed muhiimad weyn u leedahay wacyigelin in loo sameeyo xildhibaan buraale waxa uu tilmaamay in aan dagaalka shabaab lagula jiro looga adkaan karin oo keliya askari qorisita balse loo baahan yahay bulshada qaybahooda kala duwan wacyigelin ballaaran in loo sameeyo si dadku ay fakradaha argagixisada amaba xagjirka ah wax badan uga ogaadaan islamarkaana ay u lama jibaaraan dagaalka shabaab ka dhanka ah
runtii waxaan aad aan u ammaanaynaa ma- wasaaradda awqaafta oo runtii arrinkan een, howshan si fiican usoo dhiraandhirisay iyo dhammaanba wasaaradda awqaafta mar walba waxaan ku ammaanaynaa arrimaha arrimaha iyada u xilsaaran mar walba inay kasoo baxday runtii ee, mawduucan haddad aan ku saabsan xagjirkane een, waa mawduuc hadda loo baahan yahay waa ogtahay dowladdiina dagaal ay ku jirtaa dagaal dagaalkan waxba ma ka qaban karo askari socdoo qore wato iyo cid walba oo isku daydo ama dowlado walaalaha inay garabna siiyaan dagaalku wuxuu u baahan yahay wacyigelin uu u baahan yahay wacyigelin uu u baahan yahay waaqiciga dadka in la bedelay u baahan tahay waa aragteen askariga een, oo argagixisada shabaabka ah asigoon waxba qaadanin ayuu u dagaalamayaa ayuu naftiisa u hurayaa een, waxaas waxa waaye wacyi lagu shubay oo maskaxdiisii la bedelay waa marka waxaa la rabaa in dadkeena aan ku dadaalno een, maadaama hadda looga gu- wax badan looga guuleystay runtii anigana aan aan aada ula socda arrimahaas tusaale aan hadda waxaan ka imid een, een xildhibaan lasoo waxaa laga soo doortay gobolka hiiraan meeshaas oo dagaalada ugu baan ay ka jireen aan joogay dadku aada wa- waaqici u yihiin wacyigooda aada u sarreeya dowladda keliya waxuma qaban karto wax wax qaban karo oo nimankaas soo afjari karo waa shacabka shacabkaa loo baahan yahay marka shacabka marka waxaa loo baahan yahay culummadii sida hadda dowrka fiican ay wadaan oo kaleeto iyo howshan wasaaradda wada in la geeyo goobaha een, ay ayaga ku xoogan yihiin magaalooyinka markaas ay dowladda haysatay in dadku maaragtay loo yeero dadku meelaha ay joogaan joogo waa weliba waxa u baahan maaragtay in la wacyigeliyo dadka ka adkaan kara waa dadka seermiyiga meelaha joogo waay laakiin nin meel ka tagay oo ama askari ah wax badan kama qaban karo marka een, fikirkan iyo arrimahan haddadan een, wasaaradda ay garwadeen ka tahay waxaan rabnaa in goboladana la gaarsiiyo iyo dhammaan tuulooyinka la gaarsiiyo si nimankaas loogu guuleysta Dhib- dhib kale ma qabno caqabad kale ma qabno waa ogtihiin haddana hoteelkan rafaadka usoo marteen in aad imaadaan dadka qaarkood oo shacabka inay imaadaan rafaadkay ka qabaan waa aragtay waa nabadarrada waa nimankaasi nagu hayaan walow waayadan hadda xamar ay fiican tahay oo dowladda ay wax badan ka qabatay oo nabadan ay soo fiicnaanayso marka annagu cillad kale ma qabno waxaa la rabaa marka arrinkaas in uu dhab ka noqdo soomaaliyo waxa ugu daran waxa waaye xag jirka waa Een, beryahan waxaa moodaa in dagaalkii een, etoobiya ayna mashquulisay ee baddiina nagu mashquulisay alxamdulilah iyada waa laga gudbay maalintuu baarlamaanka ansixiyay in dowladda turkiga imaanaysan horey kasoo dhaqaaqeen marka taasna waa idinkugu bishaareynayna marka dhankaas waa naga xilmi waxaan rabnaa annagoo gacmaha ishaysano nimankan cadowa waxbana aan xeerinaynin in loo jeesto wacyigoodana dadka la bedelo wacyigoon la bedelin waxba ma hagaagayeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed nuur sidow ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ay ka sameeyeen wacyigelin ku saabsan ka hortaga fakarka xagjirka ah wasiirka awqaafta koonfur galbeed oo arrimaha waa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tallaabooyinka ay qaadeen si looga hortago fikradaha xagjirka
muddadii aniga aan joogay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaa noo suurta gashay inaan sare u qaadno arrimaha wacyigelinta deegaanadeena koonfur galbeed soomaaliya waxaa noo suurta gashay inaan sare u qaadno arrimaha wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka fikirka xagjirka wejigiisii koowaad iyo wejigiisii labaad oo aan ka daafurnay deegaano fara badan oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid yihiin degmooyinka baydhabo waajid xudur iyo degmada baraawe oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si gaara waxaan mas-uul isaga saarnay arrimaha la xiriira diinta iyo deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya la dagaalanka fikirka xagjirka tayeynta iyo sare uqaadidda tayada culimaadudiinka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ka hortagga askareynta caruurta iyo caruurta in lagu barbaariyo fikrado aan u adeegaynin diinta iyo deegaankaba waxaan tobabar heerkoodu sarreeya u furnay ku dhowaad culimaadudiin gaaraya ilaa iyo lix boqol iyo konton culimo ah si loo xoojiyo arrimaha wacyigelinta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka waxaan bersentijkii ugu badnaa oo aan u qoondeynay miisaaniyadda wasaaradda arrimaha la xiriira wacyigelinta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah si wasaaraddu ay u qaadato doorkeeda wacyigelineed ee kaga aadan arrimahaas waxaan guud ahaan deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ka daafurnay barnaamij aan ugu macadirnay islaamku waa nabad barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad sagaal boqol siddeetan iyo afar qofood oo isugu jira haween rag dhallinyaro iyo ganacsato sidoo kale waxaan qabannay ku dhowaad soddon kulamo dadweyne oo loogu hadlayay dhibaatooyinka dagaalada qabaliga ah asalka kooxaha xagjirka ah sida ay ku abuurmaan iyo siyaabaha lagaga hortagi karo sida fudud oo wacyigelinta loogu samayn karo deegaanada laga xoreeyo kooxaha khawaariijta ah doorka haweenka ka hortagga fikirka xagjirnimada aragtida islaamka kuwa ka tanaasulay fikirka kooxaha khawaariijta iyo kuwa dagaalada lagu soo qabtay sida dagaalada laga xoreeyey kooxaha khawaariijta shacabka ku dhaqan maskaxdooda loogu dhaqi lahaa shacabka ku dhaqan maskaxdooda loogu dhaqi lahaa fikradihii qaldanaa ee kooxahaasi kusaab ay ku shubeen iyadoo loo marayo habka hab xigmadaysan marmarsiyada iyo falsafadaha ay adeegsadaan kooxaha khawaariijta ah marka ay dhiigga muslimkaha ay bannaysanayaan cadaaladda iyo dhaqangelinta sharciga iscafinta iyo faa'iidooyinkeeda si xun u isticmaalka qabi dowlad wanaagga iyo islaamka nabadeynta haweenka iyo islaamka xalinta khilaafaadka bulshada iyo si guudba ka hortagga la dagaalanka fikirka xagjirka waxaan isbeddel muuqda oo la dareemay guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ka sameynay deegaanadii kala duwanaa ay ka howlgalayeen culummadaasi gebi ahaanba waxaa boqolkiiba boqol si muuqda isaga bedelay dhinacyada dagaalka qabaliga ah ee bulshada dhexdeeda ah waxaa sare u kacay fahamkii bulshada ay ka haysteen dowlad wanaagga iyo islaamka gebi ahaan waxaa hoos u dhacay fikirkii faasidka ku dhisnaa iyo dilka qofka muslimka iyo qarxintooda iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ilaahay ka sokow waxaan u mahad waxaa mahad iska leh wasaaradda oo fikradahaasi qaldanaa ka horgeysay fikirka saxda ahaa oo ay wasaaraddu u diyaarisay culimaa udiin tayadooda iyo aqoontooda aad u sarreeya oo jaalanji garayn kara fikradahaasi qaldan kuwaas oo habeen iyo maalin u istaagay sidii ay bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ugu wacyigelin lahaayeen habeen iyo maalin u istaagay sidii ay ugu wacyigelin lahaayeen dhinac kasta sababtoo ah fikir qaldan oo aan diin ku salaysnayn waxaa looga hortagi karaa fikir sax ah oo diin ku salaysan mar kale wasiirka awqaafta ee arrimaha diinta ee koonfur galbeed soomaaliya nuur sidow ayaa waxa uu akhrinayaa warmurtiyeedka laga soo saaray shirka wadatashiga wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada shirkan ayay wasiiradu dood iyo falanqandheer kadib isla garteen qodobada soo socda kow wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed in ay joogteeyaan xiriirka wadashaqeyneed si loo dardargeliyo howlaha hortabinta leh ee u yaala wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed namber laba wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla qaateen in shirkadaha u tartamaya adeega xajka in ay warqad ogolaasho ah ka soo qaataan wasaaradaha dowlad goboleedyada ay kasoo jeedaan tartanka ka hor laga bilaabo xajka namber saddex wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya inay si siman u wadaagaan deeqaha waxbarashada iyo mashaariic horumarineed namber afar wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla garteen in nidaamka qorista ducaadda si siman loogu qeybiyo dowlad goboleedyada iyo gobolyada oo la marsiinayo habraac imtixaaneed namber shan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla go'aamiyeen in ay ka wada shaqeeyaan qabsoomidda shirweynaha labaad ee sanadlaha ee culummada soomaaliyeed namber lix wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxay qaateen in laga dhiso ciidanka soomaaliyeed akhlaaqda iyo dhaqan suuban ee islaamka loona diyaariyo ducaad u gaar ah namber toddoba wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla qaateen tayeynta iyo horumarinta xarumaha dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyada oo la tilikoobayo lana diiwaangelinayo dugsiyada qur-aanka kariimka ah ba iyada oo sare loo qaadayo xirfadaha macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah si iyada oo la abuurayo xog keedeed ama databates lagu keediyo xogta duquraanka d qorshe dhismeedka deegaameynta oo in lagu daro xarumaha diinta namber sideed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay isla garteen in ay hormuud ka naqdaan dagaalka ay dowladda kula jirto kooxaha khawaariijta ugu dambeyntiina waxaa la filayaa in wafti matalaya israa'il uu dhowaan gaaro dalka qatar si ay waa usii socdaan wadahadallada ku aadan in xabad joojin ay ka dhaqan gasho khaza wadahadallada ayaa toddobaadkii hore ka bilowday caasimada dalka faransiiska ee baris waxaana dhexdhexaadinaya oo qeyb ka ah dowladda mareykanka masar iyo qatar la taliyaha dhanka amniga israa'il ayaa sheegay inay jirto fursad waa loogu sii dhowaanayo heshiis la gaaro ugu yaraan labaatan iyo sagaal kun lix boqol sagaashan iyo labo qof oo falastiiniyiin ah ayaa tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore lagu dilay duqeymaha militari ee weli israa'il ay ka wada khaza waxaana halkaasi lagu dhaawacay waa lixdan iyo sagaal kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal qof oo kale warkaa kala socoteen star ifmcodka gobolka waqooyi bari weynaga intaa cudusegdib oga daalacdaanbaga internet ku lehna ciwaankeygan uu yahay w w w star fm c o k e